waxa suuqii shalay ka dhacay ex control balcad ciidamada amisom ay u geysteen dad shacaba oo goobahoodii shaqa ayagu ku jira inta lagala soo baxay oo laamiga dhexdiisa la keenay lagu dhex toogtay si sharciga ka baxsan bini'aadannimada ka baxsan shuruucda caalamigaah adduunka u yaalla ka baxsan sidoo kale ka baxsan heshiiskii amisom ay ku joogtay dalka soomaaliya oo dowladda soomaaliya ay la gashay runtii aad iyo aad ayaan arrintaas oga xunnahay waanan u tacsiyeynaynaa ummaddii soomaaliyeed ee dhibaatadaasi soo gaartay sidoo kale waan ambaaraynaa u cambaaraynaynaa falkaas aad iyo aadka u foosha xun oo ciidamada amisom ay geysteen runtii wax aad iyo aad looga xumaado weeye waa arrin runtii qalbijab ku noqotay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan aad uga xumahay dhacdadii ka dhacday shalay ex control oo lagu laayey ummad soomaaliyeed oo meesha ka shaqaysanaysay ansaa warka nagu soo gaara ay ahaayeen niman darawaliin ah oo garaash fadhiyey oo shaah cabbaayey inta baabuurta mar walba waa la qarxiyaa oo dad nabaddiid ah ayaa ummadda qarax ku samayso marka maaha amison waxay yihiin biace keeping waaye waxay u timid inay nabadda ka shaqayso maahan ummad masaakiinah oo shaqaysanaysa intay soo ururiso oo dariiq soo istaajiso inay layso inay arrintan guddi loo saaro si dhab ahna loo baaro dadkii ka dambeeyna waa in maxkamadda la soo saaraa sidoo kalenta hoggaanka ee amison ee soomaaliya ee khaasatan dee jooga ee banaadir beeskeeda ay tahay waxaan rabaa ayagana inaan u soo jeediyo arrintaas waa inay wax tillaabooyinkay ka qaadeen dadkii arrintaas ku lug lahaa inay caddaataan rabnaa inay shacabka la wadaagaana rabnaa arrintan kulley guddigeenna way ka fadhiisan doonaan waana baari doonnaa waxaana rajayn doonnaa in shacabka soomaaliyeed ay helaan wax xaqiiqaa waxaan doonayaa inaan halkan tacsi uga diro dadkii masaakiinta ahaa ee dhibka loo geystay inaan ka xunnahay oo dareenkeeda u muujinno waxaa weeye dhiigga soomaaliga raqiis ma aha ciidammada ajaanibka ee dalka ku jooga waa inay shuruucda dalka u yaalla ay u hoggaansamaan weeye in mataqaanaa shacab soomaaliyeed si qalada loo laayo wax aan qaadan karna ma aha golaha shacabkana wuu ka dhidhin doonaa guddiga difaaca oo shaqo kulena way ka fadhiisan doonaan arrintan wayna ka hadli doonaan insha allahu tacala waxaan rajayn doonaa in sida guddiga dadkasaha badan ay looga jawaabo oo looga baxsho mataqaanaa warbixin mataqaanaa qancisa dadka dhibka loo geystay